laba boqol iyo sideetan arday oo ay dufcadii saddexaad u baratay teknolojiyadaiyo xaflad shahaadooyin laga guddoonsiiyay wayba ku qayb galay wasiire xildhibaano iyo saraakiil ciidanka maamulka somalilan tababarka oo dareeray muddo wayba ardada lakabaraaye farsamooyin la xiriira iladbixinta kaamarooyinka amniga ilaalinta xogta dowladda iyo suubyowka qalabyada isgaarsiinta gaare wayba lambaray arday ku dareertay ciidanka taliyaalka ciidamada booliska iyo nabad sugidda maamulka somalilan iyo ku dawahay munaasabada xiritaanka ardada iyo sheegay inuu ka faraxsan yihin in wasaaradda isgaarsiinta iyo hasaarta arday walbaratay waxaa noo qorshaysan oo sanadkan aanu ku darnay istaraatiijiyadeeda shanta sannadood ee soo socda istaraatiiji balayq aanu samaynay aanu ciidanka buliiska u samaynay waxaa kow ka ah inaanu kor u qaadno teknolojiyadda ciidanka buliiska waxaa naga go-an inaanu saldhigyada buliiska ee dadweynaha loogu shaqeeyo bulshada diiwaankii loo yaqaanay oogii ee yaalay aanu ka dhigno kombyuterizing oonu casriyayno si ay ula jaan qaadaan teknolojiyadda casriga kaa haddaanad ka hor iman ku dagaalamaya inuu kaa damiyo kombyuutaradaada inuu kaa xado waxyaabahaaga haddaanad kaa aqoonin waxba qorigu ma tarayo waxaa wax taraya sidii teknolojiyada loogu dagaalami lahaa loogu hor iman lahaa dhibaatooyinka uu dalka geysanayo waa midaan ka mahadnaqayno mar walbana diyaar baanuu nahay anigoo ka wakiila ciidamadii dhanaaye wadaberi ciidamada oo idil oo ciidamada qaranka waxaan aada uga mahadnaqaynaa arrintaas waanan ku tala jirnaa inaan halkii ka sii qaadno waanan ku tala jirnaa inaan dalkayaga wax ugu qabanno agaasimaha guud ee wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta maamulka somalilan iyo mas-uuliyiin kale iyo ku qayb galay munaasabadda waynaon hambaliyeena ardada waxay ka lugeyn ardaas laba boqol iyo siddeetan isugu jiro muwaadiniin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo ardaydii jaamacadaha koorasada barteen waxaa ka mid ah cyber security-ga c c t v camera mobile application mobile repairing basic computer si drive design lixdaa program lixdaa koors oo inclusive oo bay barteen waa dafcaddii sagaalaad waxaa loo farxada in laba boqol iyo siddeetan kaa arday maanta ay ku qalabaysayeen aqoonta intaaleed oo ay si fula u fulin karaan runtii aad bay muhiim u tahay in la barto cyber security-ga oo weliba runtii ah aqoon aan sileeyahay waa aqoon dhalin karta in shaqada lagu yararmata shaqada ku yaraada saa la sheegay adduunyada oo dhan inaan laga heli karo shaqo maaha waka koo keliya si gaara aan uga hambalyeynaya ciidanka kala duwan ee halka ka qayb qaadanaya inay bartaan xogta oo runtii u ah arrin lafdhabara in ciidamadu ay helaan aqoontii looga baahnaa teknolojiyadda oo ah isku xidhkii informationada iyo in la helo xog sugan oo runtii laga ilaaliyey la xadi karo ama la qaadan karo wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siday dhallinyartaa gacanta ugu hayaan una barayaan tiknolojiyad cusub ooy adduunka kaga qayb noqdaan haddaan la idhahdo waayo maanta waad la socotaan sida laysku xadayo ama wax loo kala qaadanayaay maaha alaab la qaato waa abligeshinadaa laydi baray unbaa wax lagu kala qaadanaya in sha allahu tacala ilahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay idinku garab galo annaga waxay farxad weyn noogu tahay nuga soo qayb gallo inaynu dhigri gelinno waayo dhigrigelin bay noo tahay in shaqa abuur baa idinka weydii tahay haddaan la idhahdo ilahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay waddada toosan inagu toosiiyo